بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد المسألة الخامسة مسألة الشنات waxay ku saabsan tahay xukmu lmaa'i biyihii xukunkood biyahaasoo almustacmaali la isticmaalay fi tahaarati tahaaro dhexdeeda loo isticmaalay biyaha haddii loo isticmaalo tahaaro qaadasho qaboos ha ahaato dahaaradaasi la dahaaro qaadanayo ama weyso ha ahaatee biyahaasi lagu daahir qaatay xukunkoodii muxuu yahay ayay ku saabsan tahay masalada shanaad almaa-u biyihii almustacmalu loo isticmaalay fi tahaarati tahaaro loo isticmaalay sida kalmaa-i biyihii oo kale waaye biyahaasoo almunfasili ka socmay ka infisaalay can acdaa'i almutawadi'i kii weyse qaadanayay xibnihiis xaggood iwalmuqtasili kii qabaysanayay xibnihiisii xaggooda ka infisaalay oo ka socmay ama ka hoobtay daahirun waaye biyahaasi kalmaa ilmunfasili can acdaa'i almutawadi'i waalmuqtasili waa tusaalo masalada waxay isugu xidhan tahay almaa almuqtasilu fi tahaarati daahirun waay waa kuw daahira mudahirun daahirinayo ligayrihi keyrkiisi daahirinayo waay cala saxiixi sida xooga badan oo saxiixisan waay khilaafha ku jira xaggee laga fahmaa khilaafka cala saxiixi waay biyahaasi marka wuxuu dhahay daahirun waa daahir oo naf ahaantoodii daahira u yihiin horta mutahirun waana kuwa daahirinaya waaye likayrihi keyrkiisiina waa daahirinayaa wax kale haddii loo baahdo in looga daahir qaato way daahirinayaan waaye mar labaad in qaboos looga daahir qaato way bannaan tahay waa looga waa looga daahir qadan karaa biyihii haddii qof ku miiranayo oo baaf loo dhigo qof kale haddii inuu biyahaasi ku qabaysdo uu doono waa waa ku daahir qaadan karaa waa isagana mar labaad waa kusii qabaysan karaa qofkii biyaha haddii ku weyse qaato weel ama baaf loo dhigo qof labaad haddana biyahaasi waa ku weyse qaadan karaa waay haddii marba daahirayn maxaa diidaa in lagu weyse qaato biyo magacii biyo waa ku sugan tahay dahaarana way ku sugan tahay in marka looga daahir qaato maxaa diidaa wax diiday ma laha biyaha laba waayo inay daahira yihiin inay najaasa yihiin wax u dhexeeya ma laha haddii najaasa yihiin laguma daahir qaato haddii laakiin daahiray yihiin waa lagu daahir qaadanayaa waa daahir waxii la rabana waa lagu samaysan karaa dharka waa lagu dhaqan karaa waxbaa lagu karsan karaa waa daahir ala saxiixi yarfacu waa kanaan saab sheegaa yarfacu huwa maagaasi biyahaasi way rafcinayaan alxadatha xadathay rafcinayaan xadathay rafcinayaan maxaa laga wadaa qof kale haddii oo xadas inuu iskaga koryeelo uu doono waa iskaga koryeeli karaa waay waa ku weyse qaadan karaa waa ku qabaysan karaa waay si haddaan sheegayni wayuziiluhu waa magaasi wuxuu zuulinayaa annajasa najaasna waa zuulinayaa dhar haddii najaas ay gaarto ama jir nasa- war- wax najaas gaaray haddii ay jiraan waa looga waa lagu zuulin karaa waay, waa lagu dhaqi karaa xadad kalena waa lagu rafcin karaa maadaama annahu biyaha anti oo lam yatagayar mi- minhu axadu alawsaafi halaathati way isbedelin maadaama annahu biyaha lam yatagayar uusan isbedelin minhu biyaha xaqoodii axadu alawsaafi awsaaftii mideeda awsaaftii athalaathati saddexda ahayday alraa'ixatu raayixidii urkii iyo wadacmu iyo dhadhankii iyo wallawnu midibkii intaasi mid ka mid ah haddii uusan isbedelin ee rafcigii xadadkiina way rafcinayaan najasigiina way zuulinayaan waay laakiin haddii mid ka mid ah saddexdaasi sifo isbedel ku dhaco hee isbedelkaasi magac kala yeelanayaan maya markaasi wasakha noqonayaan biisaxa ma noqonayaan markaas wa maxaa daliil u arrintaasi marka waxyaabaha biyahaasi xibnaha iyo meelahaasi qofkii qabaysanayay ka dhacay ka hoobtay ama qofkii weyse qaadanayay ka hoobtay in daahir ay yihiin oo lagu daahir qaadan karo najaasa lagu zuulin karo xadadka lagu zuulin karo lagu rafcin karo maxaa tusina daliil waa waa kana daliilkiisa wadaliili dahaaratihi magaas oo mustacmalka ah dahaaradiisii daliilkiisii waxaa waaye ana nabiya nebiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa tawada'a markii uu weyse qaato kaaduu kuwa sigaaya ayay ahaayeen asxaabtii yaqtatiluuna inay ku dagaalamaan ayay sigayeen calaa waduu'ihi nebiga weyse qaadkiisii oo biyaha ku weyse qaatay dushoodii inay isku dilaayaan ayay sigayaan waay calaa waduu bifati lwaawi waduu waay waa biyaha lagu weyse qaadsanay ayay qaadanayeen ayagoo barakaysanayo biyahaasi nebiga calayhi salatu salaam isticmaalka isticmaalay dartiis awgiisi waay biyahaasi oo marka asxaabta taas inay isku dagaalaan oo isku oo u dhowaadeen saas u samaynayeen oo biyaha isagu ku weyse qaatay waay qof kastoo waa qaadanayaa waa isku rugayaa midkii kii soo gaari waayana kii isku rugayaa kasii qaadanaya isna waa isku- waa isku rugaya waayo wa minaa min naadixin wa naa'ilin soo ma saasaa dhihi jireen saxaabada kaas daraaddeed marka waa daahir waay iyo waliannahu nebiga daliil kale waay iyo waliannahu nebiga sala allahu alayhi wasalama saba waa shibay calaa jaabirin daab- jaabir dushiisu ku shubay min waduu'ihi weyse qaadkiisii xaggiis waay idaa kaana id waqtigii dheh id waqtigii oo kaana huwa jaabir uu ahaa mariidan waay mid xanuunsan ahaa mid xanuunsan ahaa waay xaadiidta dhammaan nambarkeed waa ku qabanayaa hoos ayaa ku taalaa si fiiri mariidan waay bukhaari muslim asiidka kusoo saareen wayba jaabir markii xanuunstay nebiga calayhi salatu slam biyihi asaga ku weyse qaatay ayaa ku shubay asagoo ku daawaynaayo baraka darteed waana ku caafimaaday biyahaasi markii najaas ahaan lahaayeen nebigii jaabir ma ku shubi lahaa maya daahir waa idan walow kaana waa kanba walow kaana huwa maagaasi haddii ahaan lahaa najasan najasan waay mid najaas ah lam yajuz ma bannaanaadeen ficlu daalika kaas samayntiisii waay kaas samayntiisii ma aysan bannaanaadeen laakiin haddii saasay bannaanaatay in waxaa la- laga fahmay in meeshaasi aysan jirin biyo najaasa waa daahir ay yihiin iyo waliana nabiya daliil saddexaad waay iyo waliana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama iyo wa asxaabahu asxaabtiisii iyo wa nisaa'ahu dumarkiisiiba kaanuu waxay ahaayeen yatawada'uuna kuwa ku weyse qaata fi laqdaaxi weelasha dhexdoodii waay iyo walatwaari weelala waayadana baafaf yaryar wa kii walatwaar waa jamcu tawrin atwaar waana inaaun yash- yushrabu fiihi waa weel lagu abo qaarna waxay leeyihiin baaf way culimada qaar waxay leeyihin waa weel yar wax lagu abo way wa huwa inaaun yushrabu fiihi ayuu leeyahay hoos weelalkaasi ayaa kuwaysa qaadin jireen nebiga iyo asxaabtiisa iyo dumarkiisiiba wayaqtasiluuna way ku mayrin jireen way ku way ku qabaysan jireen fi ljifaani xeeraha waa xeeriro xeerooyinka jamcu jafnatin jifaan waay jamcu jafnatin jifaan wahiya kalqas ah tana soos leeyahay xeero ma taqaana tee waay tan soorta lagu cunayo waay Sa- marka jafna waa xeero jamcigeedana jifaan wa jifaanin kaljawaabi oo kale waa xeerar waay xeeraro wayaqtasiruna waxay ku qubaysan jireen fi ljifaani xeerooyinka waay wa mithlu haadaa kan oo kalena kee jifaantan iyo atwaartan iyo agadaaxadan kulligood waay waa wax daboolan maaha dush waa ka feedan yihiin soo maha waa ka bannaan yihiin dush waa ka bannaan yihiin wa mithlu haadaa kan oo kalena laa yaslamu kama badbaadaayo min rashaashin biyaha fardhoontoodii oo oo dhadhacayaan waay rashaash waa biyaha qofka markii isaga miiranayo ee oo ka duulayo meelaha si ku dhadhacayaana laga wadaa rashaash wa mithlu hada kan oo kale laa yaslamu kama badbaado min rashaashi min rashaashin waay boodbood ama inay biyaha boodboodaan oo ku ku boodboodaan kama badbaado rashaashkaasoo yaqacu ku dhacayo fil inaa'i waay ujeeda biyaha dha weel fil maa'i dheh biyaha dhexdoodii biyihii kale inay ku dul noqonayaan haddana biyahaasoo min almustacmali waay mustacmalka xaggoodii ka ahaadeen biyihii la isticmaalayo waay inay haddana ku dhadhacaan kuwii biyihii laisku shubay ee inay haddana soo naganayaan oo weelkii biyaha kale ku jiraan loo isticmaalayay li- kusoo dul noqdaan oo kusoo dhacanna kama badbaadayo arrinkaas idan mustacmalkaasi daahir wa waliqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh wasalam liabi hurayrata u dhahay waqad kaana walhaal qad kaana abuu hurayrun uu ahaayay junuban mid janaabo ku dhacday janaabo qabo oo wuxuu dhahay ina almu'mina qofka mu'minka laa yanjusu ma najaasoobo nijaas ma noqdo uu dhahay nabiga alayh salatu salaam waidaa kaana haddii uu ahaaday arrinka kadaalika sidaasi sidee qofka mu'minka haddii nijaas aan unoq aan noqonaynin waay aan ahayn qofka mu'minka haddii nijaas aan ahayn waay mu'mina oo lab ayaa laga cabiray min baabi taqliib waay mu'mina ayadana way ku jirtaa le min baabi taqliib le waay mooyaane ragga keligoodii ayaa aan nijaasoobaynin laakiin dumarku waa nijaasoba ma aha mu'min hadduu yahay mu'mina hadday tahay waa lamid ayadana ina almu'min ina almu'mina laa yanjuus raggii dumar way u taashaa oo muslimiinta ah waidaa kaana arrinka haddii uu saasuu ahaaday qofka mu'minka aan najaasoobaynin waidaa kaana dheh arrinka haddii uu ahaaday kadaalika sidaasi sidee qofka mu'minka inaysan najaasoobeynin haddii arrinku ahaaday hee fa ina alma'a biyihii laa yufqadu lama waynaayo lagama waayo dahuuriyatuhu dahuurnimadiisa lagama waynaayo bimujaradi mumasatihi mumasati lma'i bihi taabashadoodii oo keli ah lagama wa- loogama waynaayo lahu lilmu'mini ay taabteen hee dahuurnimadii loogama waayo haddii marba ay qofkaasi mu'minka ay taabteen bes waaye duhuuradoodii way baxday lama dhahayo waay maxaa yeelay qofkaasi waa qof mu'min ah haddii asaga oo daahir uu yahay ee biyihii asagaasi isticmaalayna waa daahir lay waaye sidaasi waay sidaasaa saxa marka sida saxiixa uu kusoo qabtay misle misle iskhilaafsan yahay waay almaal mustacmal daahir ma aha ama daahir waa laguma daa- laguma daahir qaadanayo culimada qaar ay qabaan laakiin sida saxiix ah oo saan waayo almasalatu asaadisa masalada lixaad aasaaru alaadamiyiina aadamiyiintii hambiyaashoodii waay hambo itan ma taqaanaan hambana maxaa waay hambo waa la soo reebay waay maxaa la yidhahda maxaa taqaanaan kodi kodi waxaa qofkii cunay waa cunay waa cabay weelkii waxba kusoo haray waxaas weelka kusoo haray maxaa la yidhahdaa reereeb ayb horta ma fahamta muhiimaddu saas way qofka haddii marka la fahmo qofkaas sidii u yaqaana sidaa dhahay soo ma saas itan waa la yidhahdaa hambo waa la yidhahdaa ayb almasalaة الsaadisa masalada lixaad aahaaru اlaadamiyiina aadamiyiintii hambiyaashoodii ayay ku saabsan tahay iyo wa bahiimati اlancaami wa aasaari bahiimat aasaaru wa aasaaru bahiimati اlancaami waay nimcooleytii kuwoodii aan dhawaaqaynin ee hambahoodii waa eedan hambiyaalkoodii waa eedan iyo wa bahiimati اlancaami nimcooleytii aflaawada ahayd ee oo aan hadlaynin aasaartoodii ayay ku saabsan tahay labadaasba bani aadamka iyo nimcooleyda aasaartoodii hambiyaashoodii ayay ku saabsan tahay see la yeelaa daahir miamas ma aha taas lasku haysta asuru su'r waxaa la yidhaahdaa tacriifkiisii huwa su'ru maakii waaye baqiya ku soo haray fi linaa'i waay weelka dhexdiisa asuru su'ruga huwa su'ruga maa maakii waaye baqiya huwa maaga ku soo haray fi linaa'i weelka dhexdiisa bacda shurbi shaaribi kii cabaaya cabitaankiisa kadib minhu min alinaa'i ka cabay weelkiia wax ka cabtay wax baad ku soo reebtay waa ka dheragtay wixii weelku ku soo haray ee la yidhahdaa su'ri waay su'r waa mufradkii jamciina aasaar waay kii hadda soo marnay falaadamiyu haddaba aadamkan loo nisbeeyey daahirun waay sidiisii asalkiisii bani aadamku waa daahir waay asal ahaanba asal ahaan waa daahir waay wa su'ruhu xambadiisiina daahirun le waay wixii soo reebay hee waa daahir ama wax la cunayo ha ahaadaan ama wax la cabaayo ha ahaadaan sawaaon waa isku mid kaana ahaaya insaankaasi amas aadamigaasi musliman qof muslim ah aw kaafiranba haddii doono muslim ha ahaado haddii doono gaal ha ahaado hambadoodii waa daahir muslimka hambadii soo reebo waa daahir gaalka hambadii soo reebo waa daahir aadami hadduu yahayba waana sidaasi xataa gaalka inuusu wixii isaga soo reebo waa daahir waa daahir waay inay daahir tahay waxaa waaba ijmaac waxaa soo naqliyay ibnu qudaamat almaqdasi raxmat ullahi aleyh fi kitaabihi almuqni ayuu ku soo naqlinayaa idan gaalka gaalnimadiisii waa macnawi ma aha daahiri soo ma daatadiisii ma aha bedankiisii ma aha wax macnawi ah waaye waa wax macnawi ah waaye idan isaga naftirkiisii waa daahir waay bedankiisii waxyaabaha u daliishanayaan waxaa ka mid ah gaalka hambadiisa naftarkiisa inay daahir ay tahay qaacido oo kulli ah oo ay dhahayso alaslu fi lacyaani alطahaara alaslu fi lacyaani alطahaara acyaanta asalkoodii waa daahir ilaa wixii daahirga daahirnimadaasi ka saaraya haddii la helo mooyanas ah alaslu fi lacyaani alطahaara arrin koowaad way labo arrinkii labaad ay sheegayaan mukhaaladat lmuslimiina lilmushrikiina wa ibaaxatu dabaa'ixihim wazawaaj minhum arrinkii labaad sababkii labaad oo sheegayaan waxaa ka mid ah mukhaaladat lmuslimiina muslimiinta dheexidoodii lilmushrikiina ay dheexeen iyo wa ibaaxatu dabaa'ixihim mushrikiinta ama gaalada gowracoodii inuu bannaan yahay iyo wazawaaj minhum in laga guursado bannaanashada ay bannaan tahay qofka muslimka waxa uu la- oo ilaahay u ba- u banneeyay inuu guursado naag ahlo kitaab ah soo maha kitaabiyad ah naag kitaabiyad ah naagtaasina mar walbo dee ninkeeda iyo ayada waxbay isla cunayaan soo maha ayadoo gaalaa waay waxbay usoo karinaysaa way isla cunayaan hambadeeda waa cunayaa weelkii waxa ku cuntay waa isku cil cunayaan taas marka waxay tusinaysaa ay dhahaan inay daahir ay tahay hambada inay daahir ay tahay waay sawaaun kaana ahaayaa qofkaasaa damiga ah musliman mid muslima ow amase kaafiran qof gaal a ahaayaba kala qaad ma laha waay suurigiisi waa daahir wakadalika aljunubu qofka janaabada ku dhacday suurigiisii hambadiisii waa daahir nijaas ma aha walxaa'idu iyo xaa'idadii suurigeediina iyadana waa daahir waay naagta aadada ku dhacday waxay iyada soo hambayso waa daahir najaas ma aha hambadeeda yahuud ayaa la cunitaankeeda iyo la seexashadeeda iyo waxyaabahaasi ka fogaan jiray ama muslimiinta ee nasaartana isticmaalkeeda hadda waa bannaynayeen laakiin sharciga islaamka waa wasat looma lama isticmaali karo looma galmoon karo xaa-idada laakiin waa lala seexin karaa waxbaa lala cunayaa wixii cunto ama soo hambaysan waa daahir waqad habata waxaa sugnaaday ana rasuula allahi rasuulka ale sala allahu alayhi wacala alihi wasalama qaala inuu dhahay almu'minu laa yanjusu qofka muminka ma nijaasoobo xayaan waa mayitan waa ku jirtaa dawow laa yanjusu almu'minu laa yanjusu maba nijaasoobo haddii la yidhahday xayaan waa mayitan labadaba isagoo nool iyo isagoo dhintay labadaba nijaas ma noqonayo qof muslima qof mu'mina idan wixii sidaa soo hambeeyana nijaas ma noqonayaan waaya deedkii muslim soo saaraya wan caishata caaisha aggeed waxaa laga wariyey radia allahu canha annahaa caaisho kaanad inay ahayday tashrabu mid cabayso min alinaa'i weelka xaggiisa waxa ka cabaysay wa hiya walhaal hiya ayadana xaa'idun waay aado qabto aado ku dhacday dowradeeda qabto fayaakudu waa qaadin jiray hu inaagaasi rasuulu llaahi sala allahu alayhi wala alihi wasalama rasuulka alla weelkaasii qaadanaayay waa ka qaadaya markii adi wax ku cabto ay- isagna waa qaadanaya muxuu ku samaynaye fayadacu nebiga waa dejinayay faahu afkiisii ayaa wuxuu ku dejinayay calaa mawdici fiyihaa afkeeda meesha ay saartay meesha ka cabaya isagana weelkeeda wax ku abtay ayaa soo qaadaya isagana meesha ayaga ku abtay oo afka ka saartay ayuu isagana afka ka saaraya saasaa ku cabaya taas maxay tusinaysaa marka inay daahir ay tahay soo maa ayadoo caadi qabto marka najaas ma aha waay dhididkeedi iyo hambadeedi iyo kulligooda najaas ma aha waa daahir fayadacu waa dejin jiray nabiga calayhi salatu salaam faahu afkiisu ayaa calaa mawdici fiyihaa fiihaa mahaya calaa mawdici fiyihaa waay afkeeda booskiisii ayaa asiguna afkiisii saarayay oo meesha ka cabayaya way wixii weelkii dadka muslima soo saaray maraha qaarna hilib ayaa markay cun ayada cunayso lafafka ay cunayso ay isla cuni jireen hilibka lafta dusha ka saaran hilibka inta badan markii laga laga cuno wax yaryara kusoo haray soo maha oo macaan badan soo maha hilibka lafta xi- xigo aada u macaan yahay kaasi markii waa haddii wax meesha ayada waa ka cabto ka cunto isagana waa ka qaadanaya meesha ayada ka ca- ka cuntay ee ka cunayay haddana isagana oo mucaasharo wanaagsan ayay ka mid tahay iyo waxay tusinaysaa dahaaradeeda inay tahay daahir hambadeedana sidaas way waqad ajmaca culamaau waay culamada way isku waafageen waqad ajmaca alculamaau culimadii way isku waafageen calaa dahaarati surat su'ri maa yukalu laxmuhu waqad ajmaca alculamaau culimadu way isku waafageen calaa dahaarati su'ri maa shay kii hambadiisii dahaaradiisa ay isku waafageen yu'kalu la cunaayo laxmuhu hilibkiisii oo min bahiimati lancaami ka mid ah iyo wagayrihaa bahiimatu lancaam keyrkeedaba ayna ka mid ah waay idan xayawaanaadkana bahiimatul ancaam waa waxay soo hambeeyaan waa daahir waana ijmaac waana hee waaba ijmaac waaye ijmackaas inuu soo naqliyey ibn almundir raxmat ullaahi caleyh fii kitaabihi alawsat ijmackaas inuu soo naqliyey ibn almundir fii kitaabihi alawsat amaa maakii laa yuukalo aan la cunaynin laxmu hilibkiisi sida ka sibaay waay bahaladii oo kale duqaaqda iyo walxumuri dhameeraha oo kale iyo wakayrihaa kuwaas keyrkood fasaxiixu maxaa laga fahmayaa saxiix khilaaf inuu jiro waay fasaxiixu sida saxiixsan anna su'rahaa hambadoodii kuwaasi daahirun waaye khilaaf waa jira wixii bahalada soo hambeeyaan meeshii meelihii ayaga biyaha ay ka cabaan dameerka meeshii ka cabo biyaha iyo keyrkood oo bahalada ah ama waxyaabaha kale ah keyrka waxaa ee soo galayo sida hirida oo kale sida noo imaan doonto bisadda hambadoodii sida saxiix ah waa daahir wixii hilibkooda la cunaya waa la soo sheegay waa daahir way soo maaso hambadoodii waa lagu weyse qaadanayaa waa la cabayaa ariga haddaad bii siiso bihii isaga ka cabo oo ka dhargo waa soo qaadanaya adigina waa cabaysaa le waa ku qabaysanaysaa geela waa saas lo-da waa saas ayib xambadoodii waa daahir xambadoodii waa daahir ama wixii aan la cunaynin waa kana marka amaa maakiyo laa yuukalu laxmuhu hilibkiisa aan la cunaynin ka sibaaxi sida baaladii dugaagda oo kale iyo walxumuuri way damu ximaarin xumur walxumur ma alfarqu bayna alxumuri walxumri ma alfarqu bayna alxumuri walxumri injaka saaxibu daqa koofiyada ku jirta ya xumri bisukuuni lmiim geela gudgududka waay haye xmarna dameero waayo laa yahdi ila bika min min xumri xumri waay taas dameerahana kaanahum xumurun mustanfira idan dameer waay meeshan xumri has ku dhihin ya taasne xumri ha dhihin laa yahdi illahu he bika rajulan khayrun laka min xumuri has ku dhihin dameer waay markaa soo maa xumuri marki idhahdo iska ilaali dameero waay i walxumuri wa kalxumuri dameerihii oo kale wa i wakayrihaa fasaxiixu sida saxiixga ah ana su'raha hambadoodii daahirun waaye walaa yu'athiru ma saamaynaayo fi lmaa'i biyihi waaye waxba kama taro wa bikhaasatin gaar ahaan idaa kaana almaau biyaha hadda ay yihiin kahiira kuwa farac badan waxba kama taro ama idaa kaana almaau biyaha hadday yihiin qaliilan kuwa yar oo watagayara huwa maagi isbedelo bisababi shurbihaa shurbi asibaaci hee sibaacdii cabitaankooda sababtiisu isku bedelo minhu ma'gaasi xaggiisay ka cabeen fa innahu ma'gii markaasi yanjusu waa nijaasoobayaa waay tafsiilkaasay gelinayaan culamada qaar qaarna waxay leeyihiin waa mar walbo waa najaas qaarna waxay leeyihiin mar walba waa daahir laakiin tafsiilka fiican saan meeshan ku sheegeen culamada maxaa daliila marka arrinkaas waa kana wa daliilu dalika kaas daliilkiisa waxaa waaye waxay bahalada cabeen ama waxii hilibkooda aan la cunayn wixii oo cabeen ah hambadoodii ah tafsiilkaas in la gelinayo waa kan ama aan la abayn aan banaanayn amase tafsiilka la gelinayo waa wadaliilu dalika kaas daliilkiisu waxaa way alxadiidu xadiidkii xadiidka saabiqu soo hormaray wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiidka dhexdiis ahaa annahu nebiga sala alla alay wasalama su-ila in la weydiiyey can ilmaayi an xukmi ilmaayi waay biyi xukunkooda la weydiiyey nebiga can ilmaayi an xukmi ilmaa biyi xukunkooda ayaa la weydiiyey nebiga alai sala slam iyo wamaa wixii oo yanuubu u degaayo hu iyo wamaaki waay yanuubu u degaayo hu biyaha oo min addawaabi ah wixii biyo ah si u degaayo oo arooraayo oo ka abayaan oo ah bahalada xukunkoodiina ka warna lahay iyo amaa wixii yanuubu kuwa maaga degaayo hu biyihii u degaaya waay oo biyaha xaggooda arooraaya waay min addawaabi daabooyin ah maagaa lagu bayaaninaya iyo wasibaaci waay bahalada bahalada iyo duqaaqda markii la weydiiyey ayaa faqaala nab wuxuu dhahay idaa balaqa almaau biyaha markii ay gaarhaan qullatayni laba qulo lam yaxmil ilkhabatha khabath ma ximbaaraan laba qulo hadday gaarayaan ma ximbaarayaan meesha marka maxaa laga fahmay hadday badan yihiin way soo maha badinkooda iyo yaraantooda iyo xadiidkan markii soo marayna ee soo marnay soo maha laga hadlaya soo marnay hadday badan yihiin maxay dhaheen laba quliyo ka badan inay yihiin waay haddii laba quli ka badan ay yihiin biyahaasi bimulaaqaati bimujaradi mulaaqaati nijaasi kuma nijaaso wayaan ilaa haddii isbedel dhaco soo maha tii waaye ilaa haddii biyahan oo badan yihiin oo isbedelku dhaco bahaladii si uga cabeeyeen oo u qasayaan oo kalarkoodii ama saddexdii awsaaftoodii mid ka mida ay bedelaan markaasi nijaasay noqonayaan waay haddii laakiin aysan bedelin he nijaas ma noqonayaan waay kaas ayaa daliil u yahay iyo wa qowlu nebi hadalkiisa daliil waa sal alay wasalam fi lhirati fi shani lhirati waay bisadii ama nyaawgii hee xog shanigiisii dhexdiisii ayaa nebiga u dhahay waqad sharibad walhaal qad sharibad hiya ay cabtay hirida min alinaa'i weel xaggiisi weelka xaggiisi wax ka cabtay markaasaa nin wuxuu dhahay innahaa hiridaani laysat hiya hirida ma aha binajasin way najaas ma aha nyawda ee najaas ma aha waay taabashadeeda iyo jirhkeeda iyo wixii ayada cabto hambadeedii waa daahir inamaa sababtu maxay tahay waa kana inamaa an kalamaana hiya ayada bisadaasi min adawaafiina kuwa dawaafka badan ay ka mid tahay calaykum dushiinay dawaafayaan iyo wadawaafati kuwa dawaafayaan oo dushiinay dawaafayaan ay ka mid tahay inta badan ee dadka kama maaranto dadka guryaha ayay ugu nooshahay ay u joogtaa alaabtii mar walba way taabanaysaa jikada way galaysaa guriga way galaysaa weelka bannaanka hadday ku aragto way taabanaysaa haddee mar walba waa idinku dhex jirtaahe taasi najaas ma aha laysat binajasin ayuu dhahay nabiga alai slat slam xadiidkan waa saxiix axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood waa soo saareen ayib iyo waliannahu shaani ah yashuqu taxarusu ka dhoorsasho ayaa dhib ah minhaa min alhirati laga dhoorsado fil haalibi sida badan laiskama ilaalin karo waxaan meel bay kuguna nool yihiin laiskama ilaalin karo waay falow qulnaa markii aan dhahno binajaasati su'rihaa hambadeeda najaasnimadeeda aan dhahno oo xukunno iyo wa wujuubi qasli ashyaai ashyaadii ayada taabatay in la dhaqo waajibnimadeedii aan dhahno la kaana fii daalika arrinkaas dhexdiisii waxau ahaan lahaa mashaqatan dhib waay wa hiya mashaqadana marfuucatun waa laga kor yeelay min can haadihi tan xaggeeda taasoo alumma ah lianna almashaqata maada tajlib ataysiir waay ama su'ru lkalbi eygii hambadiisa fa inahu najisun waay kaas eyga ee xambadiis waa najaas maxaa dhahay asaga muxuu yahay najaas waay khilaaf waa ku jira laakiin najaas waay haddii asagu najaasu yahay te xambadiisiina waa najaas waay wakadalika alkhinziiru doonfaarkan waa lamid doonfaarka isaga waa najaas haddii asaga najaasu yahay xambadiisiina waa najaas waay ama alkalbu eyga can abi hurayrata xaggiis waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal slm qaala inuu yidhaahday dahuuru inaa'i axadikum axadkiin weelkiisii daahiriintiisii idaa walaqa markii oo ku cabo fiihi dhehdiisii alkalbu waay eygii ku cabo waay walaqa bimacnaa shariba minhu bilisaanihi waay sida number afar hoos ka qabanaya walaqa shariba minhu weelkii xaggiisa ka cabo bilisaanihi carabkiisii kaga cabo waay canrabiisa la yihahda marka canrabiis isaga bishimaha kuma cabo soo maa muxuu ku cabayaa carabkaas soo bixinaya qalaqalaqalasiina saasoo ku cabaa sidaas waxaa la yidhahda marka walaqa wuluuq walaqa bal walaqa waa canrabiyey waa canrabiisa ku cabay idaa walaqa markii canrabiyo fiihi weelka dhaadiisii alkalbu eyga hee walaqo daahiriintiis waxaa waaye an yaqsila axadkii inuu dhaqo waayo hu inaagii sabca maraatin toddoba jeer inuu dhaqa waayo uulahunna midda koowaadna bituraabi mam- masxuubatun ayadoo lala saaxiibinayo bituraabi ama mamsujatun ayadoo lagu dheexayo bituraabi had uulaahunna ayaa abray laakiin riwaayaadka u badan waxaa waaye isku raajahsan ixdaahunna iyo ukhraahunna labadaas ugu xoog badan ixdaahunna iyo ukhraahunna waayo midda koowaad iyo midda dembe ma ahane mid inta dhaxda ku jirto mid ka mid a ayaa lagu darayaa midda dembe markii lagu daro maxay u baahan tahay haddan raaci soo maha ciid iyo biyo haddii laisku daray lagu dhaqo haddan meeshii waxay leedahay wasakh laabudda waxay u baahan tahay raacin ama midda koowaad ha ahaato ama midda labaad mid midda saddexaad midda afaraad ama midda lixaad tan dembena lagu raacinayo oo ay tahay wixii waayo waana saxiix xadiidka imaamu muslim iyo bukhaari way soo saareen lafdigana bukhaari isku leh iska leh wa ama alkhinsiiru doonfaarka falinajaasatihi waaya najaasnimadiis darteeda ayaa hambadiisi in u tahay najaas waay asagaaba najaas ah haddii najaasa tahay uu yahay hambadiisina waa najaas iyo wa wa khubdihi waay xumaantiisii iyo wa qadaaratihi qurunkiisii waay doonfaar waa najaas waa khabii waa qada waa qurun waay ya kullu balaa-in fiihi waay waa ablad alxayawaanaat kan ugu baaliyeysan ugu xun waay a kan ugu masiir la-aanta ugu daran waay ma ma masiiro doonfaar alla wadayuud waaye hilibkiisii qofkii cunanaya isagana dayuudu noqonaya gaalada maxay ma aragteen masiir ma laha maxaa yeelay hilibka doonfaarka yeelaya qaala allahu ilahi wuxuu dhahay tacaala sareeye fainahu doonfaarki rajisun waay fainahu inkaas lamiirkaas inkastoo lasu khilaafsan yahay haddaan taas saas u keenay fainahu de- ra- doonfaarka rajisun waay waa qurun waa najaas saa daraaddeed waa suurigiisiina waa najaas albaab athaani fi اlaaniyati wallahu subxana wa tacala aclam